anigu in badan baa dhegtooda waxay maqlaysaa ceegaag ceegaag ceegaag in badan bay dhegteedu maqlaysay laakiin maanta ka hor uma arag maantana xaqiiqada marka laga hadlo markaan soo galay qofka bini aadamkii markuu shaygu ka maqan yahay loo tilmaamo hadda haddii lagu yidhaahdo washington marka lagu sheego waxbaa kuu sawirma aniga markii ceegaag la ii sheegayay waxaa ii sawiraa bacaha cascas iyo qoryo xidhxidhan iyo waxyaaba caynkaas ayaa ii sawiraa laakiin markaan saaka soo galay magaalo kale ayaan imid oo aan maskaxdeeda marnaba ku jirin horta reer ceegaag oo dhan ama dibadda ha jireen ama gudaha jir horta dhamaantood waa u mahadnaqaya maadaama magaalada ay shaahida ku dhex tirsatay waxaan ku leedahay magaalooyin gobolaa ama degmooyina oo somaliland iyo soomaaliyaba ka jira ama africaba ka jira iyo boqol kiiba sagaal iyo sagaashan ka hormar waxaan aada ula yaabay dadka reer waqooyiga iyo koonfurta ama soomaalida wadooyinka maba aqoonba iyo hayweeyada iyo sareedhada iyo waxa maba aqoon tan saaka waa tallaabeeyayo waa sideetan highwaygeeda midka magaalada dhex maraa waa sideetan kuwa gooyaana waa min afartan anigu malanaya maraykanka inay ku taalo jirintaale taasi waa intaas waxaana u malaynayaa magaalada baa la isugu imaanayaa idinka keligiin degenaan maysa waayo qaabka keliya ee dhismaheeda iyo baleymka ay u taalo ayaa qofkii damiir la soo jiidanaya runtii tan waa la isu kollay aniga saakan wax laiga balan qaadiyay inkastoo aan ku yidhi waxa laigu daro waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqaya iyaga oo si gaara ugu mahadnaqaya gurbajoogga reer ceegaan oo aan leeyahay hadday dhismaha meesha tahay iyo hadday adeega tahay intaba waxbay ka qabteen waxaana leeyahay gurbajoogga kale ee reer sool iyo buuhoodle iyo karaa qayb ka midaba waxay aada u isticmaalaan inay iyagu xabada iibiyaan iyo tallaaheeye sidaa reer caagaag meel dadka lagu daaweeyo iyo meel wax lagu bartiyo meel biyo lagu cabo bisa waan leeyahay reer cagaagna waxaan leeyahay dadka kale macalimiin u noqdo dadka kale macalimiin u noqdo qaabkaa waxau abaabisheen ee ad wax u dhisteenna dadka kalena tus tan kale maxay ahay toy xagga hay-adaha ama xagga xukuumadana anu waxaan leeyahay haddii maanta dee kollay awooddaas ma lihiye inaan ama gobol bixiyo ama degmo bixiyo walaana gobol wax ka yar u siiye iyo bili hadday doonto tuuro kaleba yeelana iyada intay gobolnimada ku istaasho iyo qaabka ay udhisan tahay waxaana u malaynayaa cid horta wax idinla naceeyo ma jirteen waxaa layihi waxaan calaf ahayna lama cuno waxaan wadahayna looma dhinto anigu runtii cayaayin badan iyagoo la hadalhayo maamulku hadalhayo looga lagu hadalhayo waa joogay waxa weeye calafkii un baan weli qabsoomine wax badan inay soo socdaan waa u malaynaya waxaana ballan qaadaya anigu inaan isku taxalujiyo inaan haddii aan ku hooseeyo haddaan madaxweynehaba keenin inaan wasiirada xoogga bedalkooda keeno haddii alla idmo oo ay i suurto gasho waa isku dayaya anigu waayo ninku wuxuu waxaa la yidhi ninku gulub baan ku faanayo guul kuma faanin inaan isku taxalujiyo weliba waxaan u malaynayaa xilliga xilliyada doorashadii waxaasaa soo dhowo xisbiyo badanoo waa tartabayaano xasan maanta cod aanu ku ogeyn baa yaalla nin walbana waa u sheegayaa ama xukuumadda ha noqoto ama xisbiyada kale ha noqdeen halkan inaan cod aan lagu xisaabtamayn oolin oo aan cidina ka warhaynin wallahi iska warhaysaa mas laakiin halkan cod baa yaala ama xisbiyada mucaaradka ha noqdeen ama xukuumadda dawladda ha noqdeen nin waliba dee wuxuu gashaduun baana ka soo baxaya taasna intaasaan leeyahay aniguna waxa weeye waxaan aada iyo aada iyo aada idinku mahadnaqaya sida gobonnimada leh sida sharafta leh sida dadnimada leh aada oo soo dhawey inaan idinla qabno wasalaamu calaykum